إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay maqaal lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalka kula haayeen deegaanka buurane ee gobolka shabeellada dhexe maktabka sakawaadka ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sekada xoolaha nool ka qaybiyey deegaano hoos yimaada degmada mahadaay ee walaayadaas wargeys ka soo baxa waddanka ingiriiska ayaa warbixin oo qoray ku sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ka faa'iidaysanayaan khilaaf ka ragaadiyey maamulada ku tiirsan reer galbeedka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowra diini ah u qabatay beesha wacaasleh ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka mexico إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما kayfa turabbii abnaa'ak sidee baad u tarbiyaynaysaa ilmahaaga ama ubadkaaga risaaladu xusaan sheegna waxay ka kooban tahay soddon qaacido iyo muqadama qofka murabbiga ahow ee aabbaha ah ama hooyada ahow waxa ugu qaalisan ee aad maanta aad leedahay diinta marka laga soo reebo waa ilmahaaga waxayna yihiin sababta ugu weyn ee liibaantaadu ku xidhan tahay ama shaqaagaaga iyo guuldarradaada ay ku xidhan tahay ilmahaas aad og tahay haddaad xuquuq adugu ku leedahay oo waalidka ilmaha hal saaray xaq inuu waalid ku leeyahay loo sheegay qur-aanka lagu celceliyey sidoo kale isaguna xaq buu kugu leeyahay waa inaad la socoto kullu bini aadam yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajsaanihi qaar baaba ilmaha dhuminaya baadida u badan waxay ka timaadaa labada wax dhalay ee ilmuhu ku dhumo ima an tuwaafiqa aw tufaariq asluubkaasna wuxuu leeyahay waa asluub u eg asluubka caskariga ah wax loo baahan yahayna maaha intaa qudha maaha qofkii raba ilmihiisu inay baari u noqdaan isagu horta waa inuu iska bilaabo isagu nafsi waa inuu tarbiyeeyo وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها waa kelimaad taxane ah oo loogu magacdaray sidee u tarbiyaynaysaa carruurtaada oo uu soo jeedinayo a-sheykh alwaalid cabdulilaah abu khaalid waxaadna jimco weliba ku dhegaysan doontaan barnaamijka tarbiyada carruurta مجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo dowlay soomaaliya iyo ciidamada ka hoos shaqeeya haddii aynu ku hormarno gobolka gedo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsatay guri ow deganaa maxamed xuseen isixaaq alqaadi oo mar soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii dowladda federaalka ugu magacoonay gobolka gedo sidoo kalena ka mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee kooxda suufiyada ee gobolka gedo alqaadi ayaa la sheegay inuu si dirqa ah kaga badbaaday weerarka lala beegsaday dhanka gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isgoyska carwo iidka ee degmada wardhigley ku dilay askari ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiinta ayaa meelo kala duwan weerar ku qaaday habeenkii xalay iyo maalintii shalay intaba weerar qarax ah oo ka dhacay degmada jannaale ayaa lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana halkaa ku dhintay hal askari kuwo kalena dhaawac ayaa soo gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada ugandha ku leeyihiin deegaanka danow oo hoos yimaada degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha isla shabeellada hoose waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen deegaanka siinka dheer oo dhaca duleedka magaalada muqdisho sidoo kale maalintii shalay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kamiyana u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo isku dayay inay bannaanka uga soo baxaan eeraboorka ciidamada shisheeye isticmaalaan ee duleedka degmada baraawe faahfaahin dheeriyana kama aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamadan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka buurani ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan maxamed cali ayaa soo jeedinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
mu'asasada alkataib ayaa baahisay isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiinta cagta ku mariyeen xere ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka buurane ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe qeybaha hore ee filimkan cusub ayaa waxaa kasoo muuqanaya a-sheykh maxamed dulyadeyn taqabalahullah oo dadka ku boorinaya jihaadka iyo inay ka faa'iidaystaan nicmooyinkiisa
janna haddaad rabto jihaadkaad ka helaysaa caafimaad haddaad rabtana jihaadkaad ka helaysaa doolan badan haddaad dooni jihaadka ilaahay kaa siinaya kolka ha ka qabina qanimada ha ka qabina ajirka ha ka qabina sharafta ha ka qabina wanaagga
weerarkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegay xeradii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen sidoo kale waxaa muuqaalka lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo dab qabadsiinaya teendhooyinkii xerada ugu yiilay askarta dowladda federaalka qeybaha dambe ee isdaarkan waxaa lagu soo gudbinayaa kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo a-sheykh khaalid xuseinaan taqabalahullah oo ka hadlaysa akhlaaqda wanaagsan كثير من الناس يسمع كلمة حسن خلق لكن لو تقول لو, ت- لو تقول له ماذا تعرف عن حسن الخلق؟ ما هو تعريف الحسن حسن الخلق؟ ما in هي badan oo الخلق؟
dadka ما ka mida حسن- waxay maqlaan akhlaaq wanaagga laakiin haddii aad ku dhahdo maxaad ka taqaanaa akhlaaq wanaagga maxaase loo yaqaanaa tiirarka iyo aasaasiyaadka ay ku taagan tahay in badan oo dadka ka mid ah ma garanayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu nagu tartarsiiyey akhlaaq wanaagga markii la weydiiyey waxa ugu badan ee ay dadka jannada ku galayaan waxa uu yidhi cabsida allah iyo akhlaaqda wanaagsan taqwada waxay u dhexaysaa allah iyo addoonkiisa akhlaaq wanaaggana waxa uu u dhexeeyaa adiga iyo dadka kale nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofka waxa uu akhlaaq wanaagga ku gaarayaa darajada qofka sooman ee haddana qiyaamka u taagan waxaad sawirataa qof sooman oo haddana qiyaam u taagan iyo qof akhlaaq wanaagsan qofkan akhlaaqda wanaagsan ayaa waxa uu gaarayaa darajada qofka sooman ee qiyaamka u taagan sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxa ugu culus miisaanka qofka maalinta qiyaamaha waa akhlaaq wanaagga hagaag marka maxaa lagu qeexaa akhlaaq wanaag arrintan ayaan rabnaa inaan dadka ku barno xalqadan sidee buu qofka u garan karaa inuu leeyahay akhlaaq wanaagsan iyo inuusan lahayn al-imaam xasan albisri waxa uu yidhi isagoo tacriifinaya akhlaaq wanaagga waa in dhibka oo la iska dhaafo laguna dadaalo macruufka iyo weji furfurnaanta كلمة قالها الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريف حسن الخلق قال هو كف الأذى ثلاث كلمات كف الأذى وبذل المعروف وبسط الوجه mu'asasada alkataib ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si xiriir ah u baahinaysay muuqaalo lagu soo bandhigayo weeraro ay ciidamada mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisime ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin qeybo ka mida gobollada dalka iyo kuwo boorin ah oo dadka ku sugan dhulka gaalada loogu baaqayo inay kasoo hijroodaan soona aadaan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka maktabka sakawaadka ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sakada xoolaha nool ka qaybiya deegaano hoos yimaada degmada mahadaay ee walaayadaas mahad cubayd ayaa ka waramaya deegaanka buracdheer oo hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana ka faa'iidaystay dad iskugu jira fuqaro iyo masaakiin dadkan ayaa waxay iskaga kala yimaadeen deegaanada buurane mansuura duduble ceelbaraf miirtaqo xuseen fuundi iyo deegaano kale iyadoona dadka halkaas kugu yimid la siiyey xoolo iskugu jira lo iyo ari haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay sekada oo ka warbixinaya waxyaabihii ay qaateen maxamed macalin maxamed meeshaan joogana aada jir faro oo hoos timaada caaley shan far neefo ariyo sikaalisiiyo waxaan ka qaada burcdheer waa markii iigu horreyn waay dadkii xoolaa kasoo laga soo soo bixiyay in ilaahay u barakeeyo wax ka khayr badan u bedelo waa nuur xuseen iyo bakar oo jooga meertaqo laba neefoo lo ah walaayada islaamka waxaan ka qaatay burcadheer miisaanka qiyaamo allahu saaro xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanad weliba wilaayaadka islaamiga ah ka qaybisa sakada xoolaha nool taas oo laga qaado dadka maalqabeenka ah ee ay ku waajibtay iyadoona lagu celiyo fuqaradooda wargeys ka soo baxa waddanka ingiriiska ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay ka faa'iidaysanayaan khilaaf ka ragaadiyey maamulada reer galbeedka ku tiirsan sakariye cumar ayaa ka warramaya wargeyska financial times ee fadhigiisa uu yahay dalka ingiriiska ayaa soo daabacay warbixin uu kaga hadlayo khilaafka iyo isqabqabsiga ragaadiyey maamulada soomaalida ah dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay isagoona sheegay in arrintaasi ay fursad weyn siinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wargeyska ayaa isagoo soo xiganayo saraakiil ka tirsan reer galbeedka oo tilmaamaya in ujeedka ugu weyn ee loo tabantaabinayay maamulada soomaalida ah iyo maleeshiyaadkooda uu ahaa la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxa ay sheegeen in hadda maamuladii qarashaadka iyo dhaqaalaha xooggan la siinayay si ay u wiiqaan awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hadda iyaga dhexdooda iska dhammaan la-yihiin taasina ay keentay in al-shabaab ay ka faa'iidaysato mashquulkaasi wargeyska ayaa waxa uu soo hadal qaaday khilaafkii ka dhex qarxay kooxaha suufiyada iyo maamulka galmudug ee sababay dagaalkii muddada toddobaadka ah ka socday magaalada guriceel kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo labaatan ruux oo isugu jiray shacab iyo dhinacyadii dagaalamayay sidoo kale wargeyska waxa uu soo hadal qaaday khilaafka toddobaadkan ka dhex qarxay farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa rooble ee sababay in ciidamo xoogan oo ka tirsan mucaaradka lagu soo daabulo magaalada islamarkaana ay caasimadda mar kale qarka u saaran tahay in ay martigeliso dagaallo u dhexeeyo dowladda federaalka iyo mucaaradka al-shabaab ayaa ka faa'iidaysanayo dagaalka u dhexeeyo dowladda iyo mucaaradka waxaana ay keenaysaa in dowladdu ay weyso awooddii ay kula dagaalami lahayd al-shabaab ayuu yidhi sargaalkan reer galbeedka ah ee sida dhow ula socdo xaaladda soomaaliya qaramada midoobay maraykanka ingiriiska iyo midowda yurub ayaa walaac xoogan ka muujiyey khilaafka ka dhex taagan maamulada soomaalida ah ee uu tabantaabinayay reer galbeedka waxaana dhowr jeer oo hore ay sheegeen in maamuladani ay gabeen hooshii loo igmaday iyo ujeedkii loo taageerayay ee ahaa la dagaalanka al-shabaab islamarkaana ay dhexdooda isku mashquuleen hubkii lagu qalabeeyeyna ee iyaga isla dhacayaan intii lagu guda jiray khilaafkan ayuu wargeysku sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsatay magaalooyin muhiim ah oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kalena ay kaabiga ku hayso kuwo kale oo hadda ay maamulaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada maanta oo ugu dambeysay ciidamada al-shabaab waxa ay qabsadeen magaalada balcad oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada muqdisho iyagoona la wareegay saldhigii iyo xarumihii maamulka islamarkaana soo daabushay saanadii ciidanka iyo agabkii yeelay xarumahaasi bartamihii bishan ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay sidan oo kale walaac uga muujisay dagaaladii ka dhacay magaalada boosaaso ee u dhexeeyey maamulka puntland iyo maleeshiyaadka b s f ee uu tababaray maraykanka iyadoona dagaalkaasi ku tilmaantay mid murugo sii gelinayo istiraatiijiyadda maraykanka ee ku aadan soomaaliya iyo suuragalnimada in mustaqbalka la helo ciidamo ka hufan qabyaalada iyo dana gaar ah ee uu maraykanka u adeegsado la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkan ka soo baxay wargeyska financial times ee fadhigiisa uu yahay dhulka ingiriiska walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowra diini ah u qabatay beeshow caasleh maxamed ciise ayaa ka warramaya
sadawalcatoota ku taal towxiidku waa tubtijan lagu tegaye ta ogo munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay laguna soo gabagabeynayey dooro loo qabtay beesha wacaysle ayaa ka dhacday degmada galcad ee wilaayada islaamiga heegelgaduud dowradan ayaa magaceeda ahaa sacad ibnu mucaad liacyaani qabiilata wacaysle waxayna socotay muddo toban maalmood ah iyadoona loo qabtay odayaasha aqoon-yahanada iyo haldoorka beesha waxaa kasoo qayb galay munaasabadan mas-uuliyiin salaadiin aqoon-yahano iyo qeybaha kale ee bulshada mid ka mid ah macalimiinta ayaa ugu horeyn ka warbixiyey dowrada iyo waxa ay ku saabsaneed ikhwa jazaakum allahu khayran dowradan magaceeda sacad ibnu mucaad la yidhaahdo oo loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee hogaamiyena ahaa oo nabadoon ahaa ilaahayna subxaanahu watacaala fadiilooyin gaara uu siiyey qiimihiisa iyo wanaaggiisana diinteennu ay ka hadashay iyadoo markaas laga leeyahay ujeed iyo ahmiyad la isdareensiinayo xilkii uu haayay oo muslimiinta u haayay oo kale in layska doonayo layska rabo ayaa dowrada loogu magac daray dowratu sacad ibnu mucaad waxaana loogu talagalay oo hadda ay dowladani u furan tahay liacyaan qabiilati wacaysle kadib nabadoon xajaruug ayaa isna kelimad qaatay isagoona halkaa ka jeediyey shirib marka waxaan idin leeyahay inta waxaa noogula dhigay oon ognahay dastuurka annagu waa naqaanaa dimuquraadiya wuxuu yahay afkaar wadciya waxay taa naqaan marka waxaan ku xirayaa saddex aboo shiriba dastuur ku qaldami mayno saddex waalcaato taa ku taal towxiidku waa tuubti janna lagu tegaye taa ogow tan kale iska ilaali towbasege qabrituk waa taala ibliise taa ogow kitaabka tuurtaas tuurka aad waa taala ibliise taa ogow kitaabka tuurtaas tuurka aad waa taala ibliise taa ogow intaa kadib odayaasha dowrada loo soo xiray ayaa ka waramay waxa ay ka barteen alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma wafiqnaa bixubika waridaaka bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullah marka ugu horeysa horta meeshaan alxamdulilah ilaah nagu kulmiyey anagoo muslimiina midda labaad waxaan isugu nimaadnay waxbarasho oo dowri ah waxbarasho dowri aan isugu nimaadno ka koobnay toban maalin ilaa wax badana la kala faa'iidayo walaayada ilaahay khayra siiye kitaabo badana nala dhigo ilaa lix iyo todobo ilaa sideed cashar inay gaaraanba laga yaabo waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo islaaxu lmujtamac waxaa ka mid ahaa sifatu salaati nebiy waxaa ka mid ahaa tarbiyat lislaamiya gabagabadii sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada islaamiga hegelgaduud ayaa la dardaarmay beesha wacisle ee dowrada loo soo xiray xafladii dowratu sacd ibnu mucaad oo musalsal ka ahayd qabaa'ilka wilaayada maaragtay meel badan lagu soo qabtay tii uga dambaysayna ay tahay dowladii halkan lagu soo khatimay bishii naga tagtay oo reer cali gaaf oo dowladaas oo runtii maanta ay u fadhiyaan ama ay qaateen saddex jifo ka mid a reer waceesle afar jifo ka mid a reer waceesle ayaa u fadhinaa gebagabadeeda iyo khitaamkeeda u fadhinaa afartaas jifona waaba la sheegay oo maaragtay magacyadooda iyo meesha laga sheegay saaad ogtihiin marka runtii arrintaasi waxay socotay dowladaas dowladaasna waxay socotay maalmo oo toban ah waxay bilaabatay bishan saddexdeed maantana saddex iyo toban waaye dowlaadkaasna waa toban maalmood loogu talagalay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beelaha dega gobolka ayaa ka dhexeeya cilaaqaad wanaagsan iyadoona marar badan dowro u qabatay taas oo wax badan ka bedeshay dhanka aqoontooda diineed towxiidku waa tuubti janna lagu tegaye taa ogow warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka mexico madaxda dalka mexico ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan sideed ruux lagu dilay weerar ka dhacay mid ka mid a deegaanada ku yaala bartamaha waddankaas xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka mexico ayaa sheegay in laba ruux oo hubaysan islamarkaana watay mooto ay rasaas ku fureen guri ku yaala deegaanka saylow oo dhaca bartamaha waddankaas deegaankan ayaa waxaa marar badan ka dhacay weeraro nuucan oo kale ah sida ay xaqiijisay xukuumadda waddankaas sidoo kale waxay sheegeen in mudaqadan in muddo ahba ay la daaladhacayso dagaalbeeleedyo iyadoona xiliyo badan ay halkaas ka dhaceen dagaallo xoogan bishii nofembar weerar ka dhacay isla mudaqadan ayaa lagu dilay ugu yaraan kow iyo toban ruux sidoo kale waxaa jira kooxa ka shaqeeya muqaadaraadka kuwaas oo ay marar badan iska hor imaadyo dhex mareen iyaga iyo ciidamada ammaanka waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo nagaynta